بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته halka waxaan idinku soo gudbinaynaa cashaladii sagaaliyo tobnaad ee siirada rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaana inoo soo jooginayaa walaalkan sheekh mustafa xaaji ismaaciil haaruun
dhexda markii lasii socdo ayaa waxaa soo degay suurad qur'aan waxaa soo degtay suuradda la yidhaha inaa fataxnaa laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama min dambika wama taahar wayutima nicmatahu calayk suuraddaasi inaa fatax la yidhaahdo ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam kusoo degtay aad baanu ugu farxay nabigu calayhi salaatu wasalaam suuradda tan markay kusoo degtay waana kii nabigu laha alayh salaatu wasalaam unzilat calaya leyla suura lahiya axabu ilaya mima alacat alayhi shams xalayto waxa igu soo degay buu nabigu leeyahay suurad waagu wuxuu u baryay adduun oo dhanba aan ka jeclahay waaadka qaarkood kuwa tilmaamayaa cumar oo le wixii aan sameeyey inagoo ka baqaya in qur-aan igu soo degaan ciidanka iska sii hor socday dabeetana waa laga soo daba diro waxa la yidhi ciidanka caliga cumar gaarsiiya warka kan in ilaahay qur-aan soo dejiyaan oo isle bu ilahay qur-aanku tal maadin kugu soo degay ayaa waxaa soo degtay bu yihi inaa fataxa alla subxaana watacaala ugu bishaaraynayo waa ka anas ibnu malik uu ku tilmaamayo isaguna xadiidka bukhaariga ah ee uu leeyahy markay soo degtay inaa fataxnaa laka fatxan mubiina qaala alxudaybiya bay ahayd bu yihi fatxigu markaasay asxaabtu waxay yidhahdeen bu yihi haniian maria famaa lana ilahay rasuulkiisiiyo anana maxaanu leenahy horta adiga haniian maria yani bogaadin iyo dhuunmarba mid laba alla ku siiyey subxaana watacaala ilahi wuxu le inaa fataxnaa laka fatxan mubiina furasho fiican baanu kuu furay ba ilahay nabiga ku yidhi marka bushaarada adiga ilaahay alla kuu siiye anana maxaanu leenahay bay weydiiyeen saxaabadu nabiga calayhi salaatu wasalaam ilahay baa markaa wuxuu soo dejiyey buu leeyahay saxaabigaasi liyudkila almu'miniina waalmu'minaati jannaatin tajri min taxtiha lanhaar aayaadkaasi iyaduna isla suurat lfatxiga ka tirsan ayaa alla soo dejiyey ee lagu tilmaamayo muminiinta iyo muuminaadkiina iyana inay jannooyinkaasi leeyihin dadku nabiga calayhi salaatu wasalaam bay kusoo urureen isagoo fuushan neefkiisii kuraac ilkhamiim meesha la yidhaahdo dabeetana wuxuu ku akriyay nabigu calayhi salaatu wasalaam aayaadka kan inaa fataxnaa laka fatxan mubiina nin baa wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo afatxun huwa sulxudaybina waa dee wixii ay ka cadhaysnaayna ka yimaadeen afatxun huwa bay yidhahdeen markaasaa furasho ah fatxi iyo guula la keenay matambaa bay ku yidhaahdeen aynu hadda ka nimid qaala nacam waladii nafsii biyadihi inahu lafatxun buu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii abi daawuud saxiixa ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaa ku dhaartee ha oo kaasaa fatxi iyo guula buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam kaa aynu ka nimi ayaa guul ah markaasaa waxaa alle ka kiciyey dadka muslimiinta ah ka aabadii iyo murugadii iyo tiiraanyadii iyo cadhadii ka saarayd heshiiskii oo dhan ilaahay baa u sheegay inuu fatxi yahay oo saa khayrku ku jiray dabeetana siibay ku raaceen waxaa kaloo nusuustan ay tilmaamaysaa qofka muminkaa waxa looga baahanya inay tahay haddii ilaah iyo rasuulki ay wax xukumaan adigu asbaabta iyo xikmadda ka dambaysa haddaad fahamtiiy haddaanad fahminba inaad u qaadato inay tahay sida khayr ku jira inay sidaas sida alla yidhi inay tahay maxay sida khayr ku jiro waa laga yaabaa inaad hore yaro fahmi weydo sababta waxaan loo jiidaya waa suurtagal laakiin waa inaad rumaysataa ilaaha caliima inuu xukumkan soo dejiyey oo xakiima oo adiga kaa xogagaagsan oo kaa aqoon badan oo waxa jira og oo wixii soo jiray ogaa oo waxa dhici doono og inuu soo dejiyey subxaana watacaala idan markasta waa inaad garataa oona adigu inaad tahay kamaanka yarle aan hore waxu fahmaynin ilaahayna inuu yahay subxaana watacaala ka saxa ah walidaalika arrinta ay saxaabadu ka warwarsanaayeen ayaa ilahay wuxuu ku tilmaamaya inay tahay fatxan mubiina guul cad iyo furasho weyn inay tahay baa alle subxaana watacaala uu ku tilmaamaya inay guul tahayna waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mid a o waxay noqotay horta in dawladda islaamigaed loola dhaqmo qraysh sidii dawlad lamio heshiis ay la geli karto jiritaan laba jiritaan oo isleeg inay noqdaan shalayna waxay lahayn namada yarnaan soo qaban oo gunta kasoo jaro laba waxaa timi in arjaa ilcaalam ama wadanadii carbeed oo dhan inay gaadhay warkan ah heshiis inay wada galeen quraysh iyo nebigu alayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la socotay taasi markiiba waxay soo dedejisay dad badan oo iska jecla inay muslimka xilfoodaag la yeeshaan laakiin quraysh ka baqayay inay toosba ugalaan oo khusaaca masalan oo berigii horena xilfiwadaag ay cabdilmualib ibnu hashim wada ahaan jireen inay markiiba la galaan heshiis safka nebiga calayhi salaatu wasalaam inay heshiiska ka soo galaan inkastoo marka horeba khusaaciyiintu ay ahaayeen niman waxaa la yidhahdaa gaalkooda iyo muslimkooduba xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam u janjeeda laakiin imika ma way cadaysteen tacaaqufka iyo heshiiska ay la yeelan lahaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa kaloo heshiiskani uu taray inuu nebigu cadawiyadiisii qaarna heshiis la galo qaarna uu u farabaxo markaasi oo u banaanaado masalan yahuuddii khaybar deganayd iyo yahuud intii ka hadheen laga fadhihi kari waayey inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u gacan banaanaado oo uu markaasi jaanis u helo isagoo qurayshna aan markaan ka cabsanayn heshiis uu kula jiro nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo aad garan kartaa inuu ahaa wakti islaamku xoogu faafay walidalik ayuu imaamu zuhri oo taabiciintii kamida wuxuu leeyahi famaa futixa fi lislaami fatxun qabla kana acdamu minhu intii islaam la ahaaba buu yihi hore guul ka weyn guushatan horteedba lama gaadhin buu yihi imaamu zuhri inamaa kana alqitaalu xayu iltaqa nnaas buu yihi zuhri wuxuu leeyahay awal colaadun bay heedo meeshii dadku iskaga safar baxaanba dagaalun baa taagnaa dagaalun baanu arrinku ahaa dee cid haddaad dagaalamaysaana war kaloo laska dhegaysta ma jiro isu waran iyo maxaad wadaa iyo war kale ma jira dee laba safoo cole mar hadduu yahay waa dagaalun waxa ka dhexeeya marka waagii hore waxay ahayd buu leeyahy dadku meeshu iskaga safar baxaba dagaalun baa loo taagnaa falama kanat ilhudna wawudicat ilxarb waamana annaasu bacduhum bacda waltaqw fatafaawaduu fi lxadiidi walmunaazaca فlm yklm أxad bاإسlاam ycqل إila dakla فيh wuxuu leeyahay imaam الزhrي markii heshiiska la galay buu leeyahy ee dagaalkii uu qaboobay ee dadku nabadgelye uu helay ee gaal iyo mslimba la kulmay ee gaalada iyo mslimiintii ay is arkeen ee dadkii isdhex galay ee la wada sheekaystay le heshiis baa jire ma jira bu ihi nin maskaxal oo islaamka lagala hadlay ilaa iyo wuu soo gala yani markay nabad noqotay dadkii sadhex gale laysu warrami karayay ma dhicin buu leeyahay nin caqli leh oo islaam loo sharxay ilaa iyo diinta wuu soo galay labadan sanadoodba buu yidhi yani heshiiskani wuxunbuu sii socday muddo laba sanadood aan dhamayn laba sanoo wax dhiman weliba baa laydhaha laba sano kadib fatxu markaaba dhici doona muddadaa yare aan labada sano dhamayn buu yihi waxaa soo islaamay intii hore uu islaamtay in leeg buu leeyahy intii horeba u islaamtay in le walidalik ba ibnu hishaam isagoo rabaa ra'yiga inuu xoojiyo ayuu sheekh tirada qore ibnu hishaam la yidhahda wuxuu leeyahy waddaliilu calaa qawli zuhriy ana rasuula اllahi salى اlahu alayh ali wasalam kharaja ila alxudaybiya fi alfin waarbaca mia uma kharaja fi caami lfatxi bacda dalika bisanatayn fi cashrati alaaf taa waxaa u daliila buu leeyahy in dad badani diinta soo galay oo markay noqoto nabadda islaamku inuu wax badan faa'iidayo waxaa cadaynaya buu yidhi sulxu xudaybiye markuu nebigu gelayay buu yihi ciidan kun iyo afar boqola buu watay laba sano kadib markuu maka weerarka ku soo qaadayna toban kun oo nin buu watay buu leeyahay yani dadka intan leegi waxay diinta soo galeen buu leeyahay maxay waktigan nabada la ahaa ee islaamka la faafinaya ee dadka diinta loo sheegayay ayuu waxaasoo dadi diinta soo galeen buu ku tilmaamaya idan waxa uu tilmaamayaa inuu fatxi ahaa inay guul soo hoyatay ahayd heshiiska inuu nabigu galay calayhi salaatu wasalaam oo waayo wuxuu fudaydiyey in quraysh nabad laga helo oo islaamku markaasi la faafin karo oo dacwo dadka muslimiinta ay u dhaqaaqaan waana qadiyad runtii muujinaysa dadkii hore muslimiinta ama gaar ahaan saxaabadii janisyan markay helaan ee dacwada siday uga faa'ideynayaan ay ufadhiisanaynin waa qadiyadaad ka arki karta muddo laba sanadooda intay dad diintoo geliyeen waa laba sano qura janis la siiyey awel iyagu baa la weerarayo nafta lasookana laba sanadooda qura bay heleen jaaniska ah in nabadi dhici karto dabeetana labadii sanadood ay quraysh jaaniska ka heleen waxay gaadhsiiyeenba dadkiiba islaamnimadii heshiiskaa markii uu nebigu galay calayhi salaatu wasalaam ee uu magaaladii madiine ahayd yimi ayaa madiine markiiba waxaa soo galay nin muslim oo cusub oo soo baxsaday abujadal isaga waa la celiyey nin abubasir la yidhaahdo oo rooraya oo soo baxsaday oo quraysh ka soo cararay ayaa yimi markii uu yimi ninka kani ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa ka daba yimi ninkan markii uu yimi laba nin oo ka socda gaaladii oo raba heshiiskii da in la fuliyo ninkan lasoo celiyo markii ay nabiga u yimaadeenna calayhi salaatu wasalaam nabigu wuu celiyey ila waa heshiis uu galay saasi daraaddeed abubasir nabigu wuu celiyey calayhi salaatu wasalaam abubasir labadii nin baa kaxeeyey dhexda markay sii wadeen ayuu labadii nin adigu khiyaameeyey culamada qaar waxay tilmaameen intuu yihi wan intuu isdhiibay oo dee nin raacaya iska dhigo oo si fiican ula socdo inuu meel dhex markii la marayo buu markii yidhi warya warniyo seeftaadu qurux badan ah waa seef aad u fiican oo wanaagsan baan umalaynaya kii kale la socdaa soo saaro yidhi ha wallahi waa baxan seef oo aad u roon balkeen un bu yidhi u ka yara qaadano labadii kii koowaad madaxuu ka jaray kii labaad baa carro kii labaadna wuu soo eriyey kii dambe isagoo midna dilay midna eriyayuu madiine soo geliyay nabiga calayhi salaatu wasalaam ba dib ugu soo noqdeen haddana ninkii abubasir ee labada nin lagu daray oo midna dilay midna eryanaya markuu arkay nebigu kan baqaya ee soo ordaya usoo galay ayaa kii war akriyay uu leeyahay anna waa lay dilaya ninkii kalena waa lasoo dilo waa kan abubasir markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam ee nebiga loo yimi abubasir wuxuu ku yidhi nebiga qad wallahi awfa allahu dimmatak qad radadtanii ilayhim uma najaaniy allahu minhum ilaahay rasuulkiisiiy buu yihi allah ku dhaartee adigu ballankaaga waad fulisay waanad celisay ee ilaahay baa iga soo badbaadiyey yani nimanka ayaa dib laygu celin oo kale war oo eg ayuu tilmaamay adigu cahdigii iyo ballankii waad fulisay waad igi celiyey ee anigaa ilaahay iga soo badbaadiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ba la yidhi waylun umma mis'alu xardin law kaana lahu axad hooyadaa hoogtay kani waa mid dagaal oogaya talow muu haysto cid taageerta buu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam markuu weedhaa maqlay ayuu abubasar wuxuu fahmay inaanu madiine deganaan karin dabeetana wuu iska baxay wuxuu gartay in la celinayo madiinana uu iskaga tegay wuxuu qabtay si fi lbaxr saaxil ilbaxr xeebta xeebta badda dhinaceeda ayuu iska tegey abubasar halkaasuu iska degay dabeetana halkaas wuxuu ka noqday isagu keligii nidaam cusub ka samaystay inuu quraysh iyo xoolaheeda iyo wixii halkaa maraya uu halkaa ka ugaadhsado oo madiine iyo dawladda islaamigaana uu iskaga tago halkiisii isagoo iska jooga markii ay ogaadeen muslimiintii mustadcafiintae maka iyo meelaha joogtayna de hadday tagaan madiine in la celinayo kii baxsada xagga nebiga ma qabtee wuxuu u tagaa abubasir abujandal baa isna soo baxsaday dabeetana abubasir buu ugu tegey abubasir iyo abujandal halkii intay fadhiisteen bay ciidan samaysteen kooxbay heleen markaa kooxdii ay heleenna dagaal bay ku qaadeen nimankii quraysheed aan waxba usii daynaynin sida waxa la arkaa bay idhahdaan qad yasaci lfard ma laa yasaci ljamaca bay idhahdaan waxaa suurtagala bay idhahdaan hal qof oo muslimiinta kamid isagoon muslimka kala matelin wax badana uu samayn karo ayaanay jamaacadu ka iyadoo isku duuban samayn karaynin yani ka dawlad ahaan ama dawladda muslimka aanay samayn karin laakiin qof aan dawladdaba ka tirsanayn isagoo ka baxsan xuduudeeda oo keliya waxa laga yaaba wax badan inuu bedeli karo isagoo aan ka tirsanayn dawladaha aanay xeraajinaynin abubasir iyo jamaacadiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam dee mas-uulka ma noqonin waxaa kaga jirta hadduu nebigu amro awaamirta nebiga inay aqbali lahaayeen laakin de muxuu ugu celin gaalada heshiisku waxa wixii kuu yimaada inaad noo soo celiso markay u yimaadeenna wuu celiyey haddana uma imanin nabiga calayhi salaatu wasalaam ee waxay degeen xeebtaasi xeebtooda ay iska degan yihiin baanay ka ugaadsadaan oo nimankii quraysheed iyo wixii oo dhan ay meeshaasay nafta isugu keeneen taasi waxay ku bixisay markaa qurayshiintay nebiga u timaada inay yidhaahdaan heshiiskii aynu wada gallay qodobkii ahaa wixii kaa wixii naga yimaada noo soo celi waanu ka noqonayo kooxdaa nooga yeedh abusir iyo abujandal iyo kooxdaasi nooga yeedh oo madiine ha yimaadaan ciddii dambe ee muslim ee naga soo baxsatana ha noo soo celinina qodobkaasi qodobkii saxaabadu markii hore ay ka xanaaqsanaayeen waa kii nebigu markii horeba lahaa ilaahay baa faraj iyo makraj u samayn doona iska sabir abujandal waa kii ku tilmaamayay ilaahay waa u sameeyey subxaana watacaala oo markay sida tani dhacday labada nin ee dawladda ka baxsan iyo kooxda ciidan ay haystaan ay meeshii wadooyinkii oo dhan jareen qurayshi waxay door biday inay ka noqoto qodobkii ahaa ee markii hore ku dhegsanayde ahaa wax allaaliya wixii muslimee naga yim haddana dib noogu soo celinayso kiina nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka aqbalay horena iyaga dumarka wuu diiday nebigu inuu celiyo dumarka waxaa la yidhaha umukaltuum bintu cuqba ibnu abi mucayd oo soo hijrootay baa timi iyada muu celinin nebigu calayhi salaatu wasalaam waayo marka horeba wixii ragab oo ku qoraa naska wixii ragee naga yimaada ilaahina de qur-aan buu kasoo dejiyey uu tilmaamay ida jaakum lmuminaat muhaajiraatin famtaxinuuhuna allahu aclamu biimaanihina alla uu sheegayo walahum yaxiluuna lahuna ilaahay uu tilmaamayo inaanay haddii dumarka muslimiinta ahi ay soo hijroodaan imtixaama baa ilahay yidhi subxaana watacaala oo iyaga waxaa imtixaantaan inay dee diin usoo hijrootay iyo iyoinay dano kale iska lahay hadday markaa diin u yimaadeen ilahay baa iimaanka qalbiga ku jira og markaa baadbaadhaan haddaa rumaysataan dadkan inay diin kusoo hijroodeen daraaddood ha u celinina ba la yidhi waayo markii hore sharci ma jirin mamnuucaya in ninka muslimka ah uu gabadha gaala guursado ama gabadha muslimada ah ay nin gaala guursato markii hore sharcigaasi ma soo degin laakiin aayaadkani markay soo degeen ilaahay wuxuu baneeyey in caqdigii hore in la buriyo oo ah walaa tumsikuu bicisami lkawaafir ba ilahay laha gaalada ninka muminkana uma banaano haweeney gaalada inuu iska haysto haweeneydii gaalada ahayd inuu nin mumina tabo uma banaana walidalik ba alle wuxuu leeyay subxaana watacaala wixii kasoo baxa ee yimaada ha u celinina maxaa se la samaynaya wixii meher ay ka bixiyeen un baa la siinaya wixii meher ay kala timi ayun baa loo celinaya waxaana muuqataba naska bukhaari siduu sheegayo inaani marka horeba qodobada ku jirin cala anahu laa yaatiika mina rajul ayuu awalba ahaa gabadhi kuma jirin waktiga kan lagu jiray hudnada heshiiska gaar ahaan waxaynu odhan karnaa malaha markii la gaadhay in qodobkanina uu buro inaan quraysh lagu soo celinin qofka muslimka ee kasoo baxsada inaan dib loogu celinin qodobkaana markii la baabi'iyey quraysh waxaa ka soo islaamay rag waaweyn oo ka yimi ragga soo islaamay waxaa kamid ah ninkii la odhan jiray khalid ibn lwalid ninkii fardooleydo oo quraysh hogaamin jiray oo taariikhda dambe islaamigana nimankii ugu cadcaddaa ahaa ahana ilaa maanta taarikh banaynu joogno nima yidhaahdaan tacticskiisii dagaal kuliyaat xarbiga caalamka maanta weli lagu daraaseeyo iyo qaababku dagaalada ugeli jiray ahaa qof run subxaana watacala fatxi u furay baabka dagaal nin raga ku ahaa ninkaas baa soo islaamay waxaa kaloo ragga soo islaamay kamid ahaa camar ibnu caas ninkii la odhan jiray camar ibnu caas waa saxaabi waa labadii nin ee muslimiintii baxsatay ee u hijrootay xabashida labadii nin ee laga daba diray waa ninkii hogaaminaya qurayshu hadlayay camar ibn caas waa dahiyat lcarab ninkii la odhan jiray waa nin aad u caqli badan buu isaguna ahaa isaguna wuu soo islaamay waxaa la yidhaahdaa wuu yimid markuu soo islaamayo nebigu u yimi alayh salaatu wasalaam markaasu wuxuu yihi ilaahay rasuulkiisiiyo waa islaam laakiin markuu isyidhi nebiga gacan qaad bu wuxuu yihi ashtarita linafsi intuu gacanta dib ula noqday shartaan rabaa inaan dhigto sheege buu ku yidhi nebigu alayh salaatu wasalaam ninkani dee wuxuu dareemayaa muddo labaatan sanadood hadda inuu islaamka la soo dagaalamayay waayo imika waa sanadkii toddobaad ee hijiriyada meelahaasay maraysa saddex iyo tobankii sane maka la joogay iyo toddobadan marka laysku daro ama lixda san waa labaataneeyo wuxuu ka cabsaday markaas intuu islaamay wixii dembiye hore in ilaahay u qabto deetna wuxu uhi waan islaamaya saxiixu muslim xadiidkuya laysuu sheegayay ee waxaa shardi ka dhiganaya in dembigayga hore la dhaafo inaan laga qabanin wixii de aan soo sameeyey labaatan sana aan islaamka kasoo horjeeda oo aan muslimiintaasi dhibayay inaan wixii hore laga qabanin saas baan doonaya wuxuu nabigu yihi alayhi salaatu wasalaam ma taclam miyaanad ogeyn alislaamu yajubu maa qablaha buu nabigu ku yidhi islaamku isagaa tirtira wixii ka horreeyey haddii aad intaad islaamto islaamnimadaadu fiicnaato berigaad gaalkahayd waxaad muslim dishay ama waxaad muslimiin la dhaawacday ama la dagaalatay ama kasoo horjeeday ilaahay kuu qaban maaye marka ma toobada laga aqbalaya hadda kuu bilaabmaysa kitaabkaagu hadda kuu bilaabmayaa buu nebigu yihi wixii hore o dhami ilahay waa kaa cagsinaya iska dhaaf waktiga kan markaa sulxiga lagu jiray runtii waxaa dhacay in islaamkuna xoog u kabcay muslimiintu ay aada u xoogaysteen dad badan oo ahlu caqliya ama rag badan oo islaam oo waaweyne ay diinta soo galeen sulxu xudaybiya heshiiskiisaasi markaasi wuxuu socday muddo toban iyo toddoba bilood ama sideed iyo toban bilood meelahaas laba sano oo wax dhiman bay yidhaahdaan waktiga kanna waa waktigii uu nebigu bilaabay calayhi salaatu wasalaam inuu la xidhiidho caalamka kale yani awal quraysh iyo yahuud iyo intan halkan joogtaa la ishayey inuu nebigu alayhi salaatu wasalaam risaalo iyo waraaqa diro oo u diro boqorada iyo dawladaha dunida insha allah bacda sulxi xudaybiya ama heshiiska xudaybiya intii la galay kadib waktigii nabadda la ahaa nebigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tijaabiyey dhowr shayba inuu sameeyo o inuu dunidao dhan la xidhiidho oo awal dagaal unbuu quraysh inta badan kula jiray caalamka kale agagaarkiisa o dhan inuu xidhiidh la sameeyo sidaa awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam waraaqa qoray oo u kala qoray dadyawii hareeraha ka xigay oo dhan waana beenaan waxba ka jirin qadiyada mustashriqiintu ay yidhahdaan markii horena carabun buu la hadlayay markuu arkay inuu yaro xoogaysto qolada kale la hadlay waayo qur-aankii maka kusoo degay ba intuu nebiga laga xoog badnaa waa ka ilahay le wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin waxaanu kuusoo dirnoon caalamka oo dhan inaad naxariisu noqoto isagoo maka lagu haysto aanu cidnaba haysanin sulxu xudaybiya waxyaabuu keenay markaa waxaa ka mid ah dhowr shay inuu nebigu isla helo ko acdaada islaamiga ay saddex bay ahaayeen ee markaa ku xeray waa quraysh oo xoogga ugu weyn matelaysa yahuud iyo khatafaan nimanka la idhaahdo reer miyiga iyo waxaan u badnaa quraysh markuu heshiis la galay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa muuqata waxa kusoo hadhay un inay yihiin khatafaan iyo nimanka loo yaqaano yahuud iyo qaabkuula dhaqmi lahaa quraysh maadaama ahayd xooggii ugu weynaa ee islaamka hortaagnaa iyadana uu heshiisa la galay wuxuu u acday nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu horeyn inuu xidhiidh la sameeyo caalamka kale culamada taariikhda qortaa waxay sheegaan waraaqo aada u badan oo nebigu qoray calayhi salaatu wasalaam waraaqahaasi ilaa sideed meelahaas bay qaarkood gaadhsiiyaan inuu boqortooyadii qaysar ama romanska boqortooyadii u tali jirtay inuu waraaq u diray oo cabdillahi bn xudaafa atahmi saxaabigii laodhan jiray inuu dhiibay ethoobiya ama xabashida inuu waraaqu soo diray oo camar ibnu umaya adamriyi uu soo dhiibay maquqaskii masarkii ka tali jiray iskandariya inuu waraaqu qoray oo xaatib bin abi baltaca uu dhiibay saliit ibnu camar alcamiriy inuu u diray yamaama hawda ninkii laodhan jiray yamaama haystay inuu u diray cumaan boqortooyadii ka talin jirtay inuu waraaqu qoray boqortooyadii khasaaniyiinta ee dimishk ka talin jirtay inuu waraaqu qoray waraaqa tiro badan bay qoraan nimankaasi taarikh yahanada ah markaynu eegno waraaqaha kan qawaacid ilmuxadisiin waxaa ku asaxay kow waxaa saxiixa oo uu soo qoray imaam albukhaariyi fi saxiixi warqadii loo diray qaysar rum ama romanska waraaqdii loo diray waxaa kaloo uu imaam albukhaariyi ishaaray in qoladan kale gaar ahaan bersia ama eranna in waraaq loo qoray laakiin madmuunkii wixii ay warqadu ka koobnayd muu soo qorin imaamu muslim fi saxiixiisna wuxuu ku tilmaamaya in waraaq loo diray xabashida laakiin wixii ku qoraaye madmuunka aha muu soo sheegin aduu waraaqda ugu caansane markaasi gudaheeda waxaa ku qoran uu saxiixu lbukhaariga ku soo arooray waa waraaqda loo diray qaysar ruum ama hiraqal waraaqdii loo diray iyada insha allahu bitafsiil baynu akriyi doonaa say saxiixa ugu soo aroortay waraaqa kalena bal waxbaynu ka tiltilmaami doonaa imaam albukhaari xadiid dheer buu soo aroorinaya xadiidkaasi wuxuu ku tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam dixya bnu khalifa alkalbi saxaabigii la odhan jiray inuu waraaqu dhiibay waraaqda inay ku qorayd bismi illaahi araxmaani araxiim min muxammadin cabd illaahi warasuulih إلى هرقل عظيم مصر أي إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون nabigu calayhi salaatu wasalaam waraaqdan buu qoray baa la yidhahdaa weliba waraaqda markuu waraaqaha qoraye nimanka boqortooyinka u qorayay waxaa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam boqorradu inaanay waraaq aqbalin ilaa iyo inay khatmi shaabada inay wadato mooyaane ama saaxic inay leedahay mooyaane inaan la aqbalin dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiidka bukhaari uu tilmaamayo wuxuu samaystay khatmi shaabad buu nebigu samaystay muxammadun rasuulullah shaabada oo saddex sadar ka kooban baa la dhahdaa sadar ka hooseeya muxamed uu yahay rasuul ay ku dul qorantay allah ay ku dul qorantay yani shaabad saddexdaa sadare yaryar ee saddexda xaraf ka kooban muxamed rasuul allah ay ka kooban tahay buu nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam shaabadaasi oo fida uu ka samaystay fidadu waa qalin ama waa silver shaabadu ka samaystay dabeetana shaabadaasuu nebigu ugu dhufan jiray calayhi salaatu wasalaam wixii waraaqo uu dirayo yani waxaad dareemi kartaa ama arkaysaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu waxyaabaha mujtamacaadka curfiga iska ah ee wax faa'iideyn kara inaanu waxba ka qabin haddii loo tilmaamo waxyaabahaasi inuu sidooda u qaadanayay sida shaabadan oo kale waraaqdu ninkan u qoray waxaa gudaheeda madmuunka ku qoraa uu yahay ilaahay bisankiisu ku bilaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu sheegay moxamed oo ilaahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii yeena ka timi markaad eegto dhanka nebiga calayhi salaatu wasalaam alqaabtan buurbuuran ee dadku maanta ay isticmaalaan ee tirada badan ley waxa kan muu qori jirin darajada tirada badan le la sheegto nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegtay ilaahay addoonkii iyo rasuulkii inuu yahay moxamed cabdullah wa rasuuli ilaahay addoonkii moxamed oo alle addoonkiisiiya iyo rasuulkii allah ah intaasuu qortay nebigu calayhi salaatu wasalaam ama markuu sheegayay ninka kale ee romanska ama dawladda kale ka taliya muu yasin nebigu calayhi salaatu wasalaam ama ma xaqirin ama ma wuxuu tilmaamay ilaa hiraqla caiimi cadiimi rom hiraqla oo kii weynaaye reer roma ama odaygii roma walidalik ba culamadu waxay idhahdaan waxaa haboon dadka alqaabtooda ama manziladooda ama waxay joogaan inaan la yasinin odayga jiif caqalka inaad jiif caqilnimadiisa ogolaatid ka kale qof walba wixiisa inaad u ogolaatid walidalik bu nabigu alayhi salaatu wasalaam isagoo ixtiraamaya ayuu wuxuu tilmaamay ilaa hiraq cadiimi rom hiraqalo rom odaygeedii duqeediiy wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam ugu qoray markaasi salaamu cala man itabaca alhuda yani mu odhan salaamu calaykum waayo ninkani gaal buu ahaa dabeetna wuxuu ugu qoray nabadgelyo korkiisa ha haato ciddii hanuunka alle raacda nabadgelya adiga korkaaga haato lama odhan ama allah ku dhawray waxa la yidhi ciddii ilaahay hanuunkii raacda nabadgelya korkiisa ha ahaato saas buu nabigu ugu qoray calayhi salaatu wasalaam wuxuu kale ugu qoray war cad oo aan labaclabac lahayn oo ah islaam waad nabadgelaysaay akriya adduunba ilahay waa ku nabadgelinayaaye islaamnimada raac isagoo ninkani dawladdii markaa ugu xooga badnayd dunidu ka talinaya heraqal waa markay beershiiyo jebiyeen labadii dawladood looloomi jiray tii bariga ee reer beriga mataleysa ee iran ay xukumaysay ayuu jebiyey markaa heran waxaa xoog badnayd markaas oo dawladda markaa ugu xoog badan dunida mateleysay dawladdii romaniska oo heraqal ka talinaya maca dalik ninka dawladda ugu weyn walidalik baa culamadu waxay idhahdaa waxa haboon dadka alqaabtooda ama manziladooda ama waxay joogaan in aan la yasinin odaga jiif caqalkeena jiif caqilnimadiisa ogolaatid ka kale qof walba wixiisa inaad u ogolaatid walidalik bu nabigu alayhi salaatu wasalaam isagoo ixtiraamaya ayuu wuxuu tilmaamay ilaa hiraq cadiimi rom hiraqalo rom odaygeedii duqeediiya wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam ugu qoray markaasi salaamun cala man itabaca alhuda yani mu odhan salaamu calaykum waayo ninkani gaal buu ahaa dabeetna wuxuu ugu qoray nabadgelyo korkiisa ha haato ciddii hanuunka alle raacda nabadgelya adiga korkaaga haato lama odhan ama allah ku dhawray waxa la yidhi ciddii ilaahay hanuunkii raacda nabadgelyo korkiisa ha ahaado saasuu nabigu ugu qoray alayh salaatu wasalaam wuxuu kale ugu qoray war cad oo aan labaclabaa lahayn oo ah islaam waad nabadgelaysaay akriya adduunba ilahay waa ku nabadgelinayaaye islaamnimada raac isagoo ninkani dawladdii markaa ugu xooga badnayd dunidu ka talinaya dhaqan waa markay beershiiyo jebiyeen labadii dawladoo looloomi jiray tii bariga ee reer beriga mataleysa ee eraan ay xukumaysay ayuu jebiyey markaa heraga waxaa xoog badnayd markaas oo dawladda markaa ugu xoog badan dunida matelaysay dawladdii romaniska oo heraqal ka talinaya maca dalik ninka dawladda ugu weyn u talinaya nebigu calayhi salaatu wasalaam warqad buu u qoray uu leeyahy warya war islaam waad nabadgelaysa uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam aslim yu'tika allahu ajraka maratayn war islaam buu nebigu yidhi ajarkaaga ilaahay laba goor buu kuu qori doonay dad markii horena masiixi dhaba ahayd mar labaadna islaam dhaba aad noqoto islaam waa lagu qorayaay haddaad jeesata buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam fa ina calayka isma alrisiin haddaad jeesato oo diinta raaci weydo korkaaga waxa ah buu nebigu yihi dembiga kuwa arisiyiinta oo dhan arisiyiinta waa fallaaxiinti yani dembiga dawladaada iyo dadkaaga o dhan shicibkaaga haddaad gaalnimo warseedo keligaada maahi dembige maca mujtamacaan adlomay si aad hogaaminayso dembigoodaad qaadaysaa buu nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ku qoray aayaddan qur'aanka ah ee suuratu ali cimraan ka mid ah إلهي لي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ورا أهل الكتاب يسوون كان كان بان للي نبي محمد وحي ترى قل يا أهل الكتاب ورا رأى أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كلمة لبدأ قلبا ينور حاسو كان كان ومحي وأن لا نعبد إلا الله لأن النيو أول السنان وإلهي كلمة نعبده الله وقل أن عابدنا ولا نشرك به شيئا waxbana yaynan ilaahay ugu shiriik yeelin oo ku lamaanaynin walaa yatakida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah inaguna yaynan rabbiyaal iska dhiganin oo barba barka kale yuu rabbi isaga dhigin oo xukumin oo saasuu talinin ee ta alle una wada raacno fain tawallow haddaad jeesataan ba ilaahay yidhi waxaad ku tidhahdaa faqulu ishhaduu biana muslimuun ha qarsanine waxaad tidhahdaa hadday iyagu idin diidaan oo taa raaci waayaan waar markhaati nooga ahaado haddaba anagu waanu islaamnay oo waxaanu raacaynaa ilahay tiisaanu raacinay sidaa ku dhaba ilahay yihi subxaana watacaala aayadatan waxaad moodaa muwarakiinta qaarkood in ay shaki geliso warqadan goortii la qoray waayo waxaa soo arooray riwaayaat xadiid ah oo aan riwaaya saxiixa musnidana ma aha laakin riwaayaat xadiidka soo arooro sheegaya wafdu najraan suuratu ali cimraan dhammaanteed inay kusoo degtay wafdu najraanna dee wuxuu yimi maxay camil wufuud waktiga waraaqda nabigu qorayna alayh salaatu wasalaam waxa weeyaan waa aswat laxdaa dabadeedii waa sanadkii lixaad gabagabadiisa ama kii toddobaad bilowgiisi meelahaasi weeyaan ishkaal bay markaa culamada qaarkood soo ororiyeen aayadani ma laba goor bay soo degtay maxaykan bay soo degtay laakiin runtii ishkaalkaasi maaha ishkaal weyn oo lagu sii lasii egeego waayo xadiidkan baa saxiixa aayaddan ay ku qorantay markaa inay waktigan hore soo degtay aayadani waxaa caddaynaya xadiis saxiixa bukhaari ku yaallaa soo arooray ishkaal in la geliyo markaasi badan ma aha warqada nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu dhiibay dixyahay ibnu khalifa alkalbi saxaabigii laodhan jiray wuxuu hi waxaad u dhiibtaa busro meesha la yidhahdo ninka haysta ninkaa busro haystaana ha gudbiyo oo ha usii geeyo maxay qaysar ha u geeyo qaysarku markaa waa ninkii xukumaya dhanka kan xadiidka kan imaam albukhaari markuu warinayo ibnu cabaas buu ka warinaya waxaanu sheegayaa aba sufyaan ibnu xarb inuu qabtay shaam dabeetana iyagoo tujaaro shaam jooga ayay warqada tani gaadhay ninkii heracles la odhan jiray ninkan heracles la yidhahdo ama heraqal la odhan jiray waxaa lagu tilmaamaa in uu eliya yimi eliya waa meesha bayt lmaqdes alqudus ayuu yimi waxaan u yimi bay sheegaan qolada muwarakiinti markay masaa'ilkan sii sharsharxayaan waa waktigii uu ka xoog batay bay yidhahdeen bershiya dabeetna bershiya waxay ku heshiiyeen inay saliibkii u soo celiyaan saliibkii weynaaye meesha ay ka qaadeen baa loo soo celiyey marka inuu ilaahay u mahad noqo saliibka la geeyo meeshiisi iyo kiniisadii weynayd laga soo taago saliibkabuu boqor kuu soo socda oo xaggii qusqantiiniya uga yimi iyo caasimadiisii maadaama uu halkan yimi ayaa waraaqdiina ay halkan ku gaadhay inta aanu meel tegin dabeetana boqorkii wuxuu maqlay quraysh odayadeedii baa iyana jooga abu sufyaan ibnu xarb oo tijaarad wata baa jooga markaasi dhulka kan sida xadiidka bukhaari uu sheegayo waana waktigii lagu jiray nabadgelyada dee tijaarada qoraysheed markaa meesha way maraysa waatii heshiiska la galay oo way tegaysay sham iyo dhulka kan abu sufyaan buu markaa u yeedhay boqorkii wuxuu yidhi nimankaa arbeed iigu yeedha ee maka ee maka ka yimi way yimaadeen meel buu fadhu gogladay boqorkii dabeetana wuxuu isugu yeedhay madaxdiisii iyo raggii ku xigay iyo wixii oo dhan oo meesha fadhiya turjubaana igu yeedha buu yidhi nin af carabiga iyo romanka isugu kaya turjubana u yeedha waa loo yeedhay markii abu sufyaan iyo kooxdii carbeed ay u timi ayuu wuxuu ku yidhi ayukum aqrabu nasaban bihada arajul aladii yadcam anahu nabiy waa kiinee qaraaba ahaan ugu dhow ninka nebiga sheeganaya abu sufyaan baa wuxuu yidhi faqultu ana aqrabuhu nasaba ninka anaa isugu xignaa buu yidhi markay qaraabo noqoto nimanka meesha maraya aniga ugu ugu xiga ii soo dhaweeya buu yidhi ninka herqa ninka ay isxigaan ii soo dhaweeya waa laysoo dhaweeyey buu yidhi dabeetna wuxuu yidhi ninkiisii turjumaankaa intuu la hadlay laakiin kooxda kale la socotoo dhanna isaga dhabarkiisa fadhiisiya kan soo horaysiiyo halka fadhiisiya kooxda kale la socotoo dhanna dhabarkiisa wada fadhiisiya buu yidhi turjumaankiisiibu wuxuu ku yidhi ninkan su-aalaan weydiin doona su-aalaha markaan weydiiyo waxaad ku tidhaahdaa qoladan kale xagga dambe la fadhiisiyey hadduu beeni sheego beeniyo waa beentii dhaha yani kooxdii qurasheed ee wada socota abu sufyaan baa lasoo qadimo su-aalaha la weydiinaya intii kalena waa la daba fadhiisiyey intii kale waxaa loo sheegoo la yidhi abu sufyaan su-aalaha la weydiinaya hadduu su-aalaha ka been sheego idinku waa beentii un dhaha abu sufyaan wuxuu warinayaa xadiidka isagooba kan dambe muslim uu soo wariyey laakiin dhacdadu waxay ku dhacday maxay isagoo gaala fawallahi lawla alxayaau min an ya'taruu calaya kadiba lakadabtu calayhi buu yidhi ilaah baan ku dhaartay haddaanan ka xishoon buu yidhi in nimankaasi been laygu qabto labeeniyo haddaanan ka xishoonaynin daclad baa noo dhexayso waan ka been sheegi lahaa buu leey yani nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa layga weydiiyo run kama sheegeen buu leey laakiin wuxuu ka xishooday isagoo nin weyna waa beenta in la yidhahdo uu been in been loo qoro taarikhda ay u gasho abu sufyaan wuxuu leeyahay wuxuu i weydiiyey ugu horeeyey kayfa nasabuhu fiikum ninkan ka waran cidu ka dhashay waxaan ihi bu yihi huwa fiina du nasab waa reeraha dee noogu tortodlaysan buu ninkani kamid yihi waa nin reeraha la tilmaamo ee quraysheed buu ka yahay ayuu kamid yahay baan idhi bu yihi wuxuu igu yidhi bu yihi fahal qaala hada alqawla minkum axadun qabla axadun qatu qabla wakanuu isagu sheeganaya bu yihi reerahoodan iyo dadkiinan iyo meeshainaad degtaan ciddiidi ka horreysay wax horoo sheegtay ma jira yani qaar horo nebiye sheegtay iyo waxaasi reerihiinima ku jireen qultu la abu sufyaan waxaan idhi bu yihi maya kuwaas inaniguma jiraan wuxuu yidhi bu yidhi ma jiraan fahal kaana min aabaa'ihim man malak aabayaashii wax boqorra ahaa ma ku jiraan waxaan idhi bu yidhi la maya aabayaashina boqorra may ahaan jirin wuxuu weydiiyey buu yihi faashraafu nnaasi itabacuuha am ducafaauhum ma dadka odayadoodii iyo madaxya waaweyntii baa raacday mise dadka masaakiinta iyo ducafadii iyo intii aan waxba haysanin baa raacday waxaan bu yihi bal ducafaahum kuwii m mahaysatadii baa raacday iyo masaakiintii ayaa nebiga raacday wuxuu gu yidhi bu yidhi ayaziiduuna am yanqusuun miyay sii korayaanuun mise waxoogaa intay raacday haddana laga tagayo way yaraanayaan imika bal yaziiduun maye weli waa korayaan baan idhi bu yidhi tiradooda waa sii badanaysa wuxuu weydiiyey fahal yartadda axadu minhum sakta lidiini bacda an yadkula fiih diintiisa markii ay dadku galeen ma jira qof intuu diintaa ka cadhooday dabeetana kaga baxay wax diintaa intay ka cadhoodeen dib uga baxay ma ku haysaa waxaan idhi bu yidhi la maye ma jiraan wixii diintiisa qaatay weli waa ku sugan yihin oo waa haystaan wuxuu weydiiyey buu yihi markaa fahal tattahimuunahu bilkadbi qabla an yaqula ma qaal waxan uu leeyahay intaanu odrhanin been hore ma ku haysay oo intaanu nebinimadan iyo waxaa sheegan berigiisii hore warkiisa iga warrama nin beenaanta sheegay jiray ma yahay waxaan idhi bu yihi la wuxuu weydiiyey bu yihi fahal yaqdir intuu dadka ballamo iyo wax la galo ma khiyaamaya dhagagta ma maleega qultu la may baan idhi bu yidhi be waxba ma dhagro wanaxnu minhu fi mudda laa nadri ma huwa faacilu fiiha walam tumkinani kalimatun adkhulu fiiha shaya hayr hada markuu yidhi bu yidhi waxma khiyaameeya may baan idhi bu yidhi laakiin waxaan idhi bu yidhi dee muddana waa ka sokeeyo garan maayo imka wuxuu yeelay waa meesha qura aan helay weli jaarta wax ka yaraa uun wax kaga yaro dhabi karo kasoo horjeeda marka muddana hadda waa kasoo sokeeyey bu yidhi garan maayo dee hadda intii aan kasoo maqnaa wuxuu yeelay laakiin intii hore kumaanan haynin bu yidhi wax isbedela fahal qaataltumuuhu way weydiiyey bu yidhi ninkan ma la dagaalamteen waxaan idhi bu yidhi ha nacam wuxuu weydiiyey bu yidhi fakayfa kana qitaalukum iyaah dagaalkiinu siduu aha waxaan idhi alxarbu baynana wa baynahu sijaal annaga isaga dagaalku dee kol boqol adeerin baa guulaysanaysa waa marna waa nalaga xoog badanaya marna wuu naga xoog badanaya yan yanaalu mina wananaalu minhu maalmaha qaarkoodna waanu ka gacan sarreynayna marna waa naga gacan sarreynaya intaa markuu weydiiyey bu wuxuu yidhi bu yidhi maada yaamurukum haddaba bal wuxuu idin fara ii sheeg muxuu idin faraa muxuu idin yidhaahdaa ninkani markii hore isagu wareysanaya shaksiyan qof ahaan wuxuu yahay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam buu rabay qof ahaan wuxuu yahay inuu garto inuu been sheegi jiray inuu yani waxaasoo su-aala wuxuu weydiinayay dadnimadiisa inuu baaro markuu dadnimadiisii waxaasoo su-aala looga jawaabay bu wuxuu weydiiyey arrinkiisa ka warran hadaba mabdaan uu wadana sheeg waxaanuu dadka faraa waa maxay waxaan idhi bu yii wuxuu nagu yidhaahdaa ucbudu allaha waxda walaa tushrikuu bihi shaya watrukuu maa yaqulu aabaaukum wuxuu sheegaana waa intaa bu yidhi wuxuu yidhahdaa ilahay keligii caabuda oo cidna ha ugu shirig yeelina oo ka taga waxay aabbayaashiin yeeli jireen ama caabudi jireen wuxuu kaloo nafaraa buu yidhi salaada iyo sadaqada iyo dhowrsanaanta iyo qaraabo xidhiidhinta kuwaana waa nafaraa buu leeyahy abu sufyaan runtu iska sheegaya dee la waa la daba fadhiyaaye nin weynna kolleyba beenta kuma feena waxaasoo dhanna wuu nafaraa buu yidhi turjubaankii buu markaa la hadla hiraq turjubaankiisii wuxuu ku yidhi ninkan waxaad ku tidhaahdaa nasabkiisaan ku weydiiyey waxaad ugu tidhi nasab ahaan waa nin reer ka dhashay rusushuna saasay ahaan jirto reeraha xoog badan unba alla kasoo diri jiray waxaan ku weydiiyey buu yidhi waxaan uu idinla yimid hortii cid kale oo idin tidhi ma jirta mayba ay tidhaahdeen waxaan kuu weydiinayay bu yidhi haddii isaga cid ka horraysay oo tidhi ay jirto waxaan odhan lahaa bu yidhi ninkani kuwa hore iskaga dayanaya waa sheeko meeshaba laga yaqaano hore uga jirtay waxaan ku weydiiyey bu yidhi aabbayaashii wax boqora ahaan jiray ma ku jireen may baad ugu tidhi waxaan eegaya bu yidhi haddii aabbayaashii boqortooyo ay lahaan jireen waxaan odhan lahaa bu yidhi waa nin boqortooyadii raadcaynaya reerkoodu lahaan jiray ee luntay waa nin boqortooyo raadcaysaan odhan lahaa bu yidhi waxaan ku weydiiyey bu yidhi been ma sheegi jiray may baad igu tidhi waxaan gartay bu yidhi markaasi inaanu ka tageen inuu dadka been ka sheego oo uu ilaahay been ka sheego yani wuxuu leeyahay ninka dadkaba iskaga tegay inuu been ka sheega ilaahay inuu masabido bini aadam nin masabidi waaye yani inaanay macquul ahayn ayaa muuqata buu yidhi waxaan ku weydiiyey buu yidhi ma dadka kuwii madaxya waaweynta iyo odayadii reeraha raacay mise daafada iyo masaakiintii baa raacay waxaad tidhi buu yidhi masaakiintii baa raacday rususha kuwa raacana weligood kuwaasay ahaan jireen waayo inta ugu badan leh xaqa in la garto inuu xaq yahay iyo raacistiisu laba shay kale weeyaan xaqa qofku inuu garto inuu xaq yahay waa mas'ala inuu raacana waa masale kale inuu garto inuu xaq yahay waa masale cilmi ku saabsan macrifa iyo aqoon qofku iyo kafka uu leeyahay iyo waxaan siduu uqiimeeyey iyo kaasay ku saabsantay in la raaca laakiin waa masale dhaqan iyo suluug ku saabsan dhaqanka iyo suluugana waxaa xukuma waxyaabo badan oo macrifo kudhi ma xukunto macrifada waa xukuntaa dantu way xukuntaa qofkaas odhanaya nimanka madaxda waa laga yaba inu war hadaad qaadato armaad boqortooyadada ama madaxnimadaada ama dowladnimadaada ama waxaaga kana aad weydaan odayada iyo madaxweynta iyo kuwa kan waxa laga yaba jiraa armaad tijaaradiini ama reerka teliskiisa ama caynka qaar bay dhaafisay isla weyni un ma kuwa masaakiinta iyo dacafadaad majlisna fadhiisan karaysa iskaga tag meeshaasi meel la fadhiista maaha xaggan walidalik ninka wax haysta ama masab ha noqoto ama magac ha noqoto ama waxa ha noqote markuu xaqu yimaado inuu raaca waxay uga baahantay inuu in badan xisaabtamo waxaasoo shahwaatu nafsiya inuu ka dhaadhaco markuna xaqa wada raaca wax fudud maaha ama ninkaan waxba haysanin xaqa dadka ugu badan ee raaca waxa u badan ba la yidhaha dadka ducafada iyo dhalinyarada inta ugu badan lama yidhahan kooxdaas waa wax mahaysata iyagu waxay waayayaan ma jirto marka horena waxba ma haysanin hadday xaqa raacana waxba ka lumi maayaan idan wax shahawaatu nafsi oo badan oo xoogan oo ka diidaya inuu xaqa raaca wuu ka yar yahay baa la idhaahdaa ka kale saa daraaddeed qur-aanka markaad eegta ambiyadoo dhan cidda raacday hum araadiluna bay ku wada sheegayeen iyo waa baadiyu ra'y iyo waa kuwa ducafa iyo waxa ku raacayeen dadka kuwii masaakiintaha iyo waxaasay sheegaan walidalik ninka kani waa nin diin hore soo gaadho haystay wuxuu ku yidhi ambiyada had iyo goor kuwa raacda waa ducafadaas buu yidhi waxaan ku weydiiyey bu yidhi miyay sii badanayaan mise waa soo yaraanayaan waxaad sheegtay bu yidhi inay sii badanayaan sidaa waxaa bu yidhi arrinka iimaanka iimaanku dadka markuu galo way sii kordhaan una ma soo yaraadaan waxaan ku weydiiyey bu yidhi ma jiraa qof diintan intuu ka cadhooda iskaga dhego ka baxaan kusoo noqon may baa tidhi sidaa waxaa bu yidhi qalbi kastoo iimaan dego iimaanku hadduu qalbiga dego dadku ma soo noqdaane horay usii socdaa waxaan ku weydiiyey bu yidhi wararkani wax ma khiyaameeya oo ma yahay mid dhagarla ah waxaad igu tihi maya sidaa waxaa ahaan jiray bu i rusushu oo rusushu wax ma khiyaamsan ballamaday dadka la gashiya cuhuuday galaan ma khiyaameeyaan waxaan ku weydiiyey bu ihi muxuu idin faraa waxaad igu tihi wuxuu na faraa alla keligii caabuda oo cidna ugu shiriig yeelina wuxuu naga reebaa baad igu tihi awsaanta iyo sanamada in la caabudo wuxuu na faraa baad tihi salaada iyo sadaqada wax la baxa iyo dhowrsanida iyo runta waxaasoo na faraa baad leedahay fain kana ma taqulu xaqa marka kan waxaa hadlaya heraql heraqlas ninkii laodhan jiray wuxuu leeyahy fain kana ma taqulu xaqa waxan aad igu tiri buu leeyahy nin yahow hadday dhab yihiin fasayamlik mawdaca qadamaya haatayn ninkaad sheegaysaa halkaa aan cagaha ku haya isagaa qabsan doona waxaanaad sheegaysaa buu leeyahy boqorkii roman iska darin jira marka hadlaya wuxuu leeyahy waxaanaad sheegaysaa hadday dhab tahay oo ninkani sidaa uu yahay meeshan aan fadhiyo isagaa qabsan doona bu ihi waanan ogaa bu leeyahay in cidi soo baxayso nebiyinu soo baxayo waan ogaa laakiin maan moodayn bu yidhi inuu idinka ka imanayo nebiyinu soo baxayo yani dee kutubtii hore injiishii nebi ciise ka tegay ha noqoto iyo wixii kasoo hadhay ama tawraad iyo wixii kasoo hadhay ha noqoto mubasharaad badan baa jira oo sheegaya inuu nebi soo bixi doono marka wuxuu leeyahay waxaan inuu nebi soo baxayo waan ogaa bu leeyahy laakiin nebigu inuu idinka noqonayo maan ogeyn kaa falaw anii aclamu anii akhlusu ilayhi ladash haddaan ogahay bu yidhi inaan gaadhi karayo waxaan u xidhxidhan lahaa la kulankiisa haddaan maanta agtiisa joogi lahaana cagihiisaan maydhi lahaa bu yidhi hiraqal baa caynkaa leh haddaan maanta anigu ninka agtiisa joogi lahaa cagihiisa ayaan maydhi lahaa dabeetana wuxuu u yeedhay bu yidhi waraaqdii nabiga calayhi salaatu wasalaam laga keenay dabeetana wuu akriyey markuu warqadii akriyee dhameeyey dadkii ku akriyay da warqadii dhameeyey meesha waxaa fadhida markaa madaxdii isaga ku dhadhaweyd iyo diinta de qoladii ka wadaadada ahayd iyo waxaana loo yimi in ilaahay loo mahadnaqo saliibkii meesha lagu celiyo culamadii oo dhan baa meesha maratay diimeed ay wadeen waraaqdii nabigaana ku wada dul akriyay markaasaa buuq iyo qayla bilaabma iyo dadkii inay warka kan dee dhegaysan kari waayaan boqorkoodii inuu sida tan yeelo markii meesha buuqeedii bilaabmay ayaa amar wuxuu ku bixiyey bu yidhi abu sufyaan horta anaga nala saaro abu sufyaan iyo kooxdii carbeed oo u yeedhay in iyaga dabadda naloo saaro markii nala soo saaray bu abu sufyaan baa weli warramaya annaga markii dabadda naloo soo saaray bu yidhi baan la hadlay bu yidhi kooxdii la socoto waxaa idhi waryaadhe laqad amira amru ibnu abi kabsha walee weynaa baan idhi bu yidhi arrinkii in abi kabsha nabigu ku sheegaya calayhi salaatu wasalaam abu kabsha waa nin wajas ibnu ghalib alkhuzaaci nin la odhan jiray ba la yidhi waa awowgii wahab ibn cabdimunaaf min jihati lum ayuu awowgay wahabna waa nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam awowgii hooyo abu kabsha waxay ugu magacaabayaan waxa la yidhaha abu kabsha iyadoo mushrikiin la wada yahay ayuu ka yimi oo shaam buu yimi dabeetana diintan kristanka ee masiixiyadu arkay dabeetana masiixinimadiisiibuu iska qaatay wuxuu ku noqday nimankii carbeed isagoo masiixiya oo aan dee waxa ka noqon markaa kaanamaa nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam sidii abu kabshe uu la yimi diin kale uu ninkanina diin kale ula yimi baa loo nisbaynaya marka abu sufyaan wuxuu leeyahay markaa soo baxay arkay de boqorkii dhamaa ee romanska ka talinayay iyo siduu ninkan uga dambeeyo ayaan kooxdii ila socotay waxaan ku yidhi bu ihi laqad amira amru ibna abi kabsha abi kabshe ibna abi kabshihi arrinkiisii walee weynaa baan idhi bu yidhi inahu layakaafu maliku bani lasfar ma maanta abu ka baqay buu yihi boqorkii dadka cadcad oo dhan iyo asfarka boqorkii romanska utali jiro o dhan ayaa halku fadhiya kaga baqaya buu yidhi yani ninkii aynu xaggaa isku hayna caynkaasiya baqaha laga baqaya ma waxa u joogaa buu leeyahy boqortooyada ruum inay maanta ka cabsato oo laga cabsado walakin arrinkiisi waynaa baan yidhi buu yidhi kamaan zuulin buu markaa leeyahay abu sufyaan kamaan zuulin فما زلت موقنا بأمر رسول الله أنه سيظهر حتى أدخله الله علي الإسلام anigoo sidii u yaqiinsan buu leyo rumaysan rasuulka alayhi salaatu wasalaam arrinkiisu inuu soo bixi doono ninkanaa cidina ka gacan sarraynaynin anigu sidii weli u rumaysan ayaaba ilaahay qalbigayga markii dambe islaamnimada geliyey buu leeyay yani markaa muslim ma ahayn lakin wuxu leey anigo aan muslim ahayn ayaan haddana waxaan arkayay buu leeyay ninkan arrinkiisu inuu soconayo ilaa iyo markii dambe anigana qalbigayga ilahay uu islaamnimada soo geliyey kaasi waa wixii uu arkay abu sufyaan waraaqdaasi uu nabigu qoray calayhi salaatu wasalaam ee boqortooyada romanska uu u qoray iyo raadkii ay ka tagtay ninkii boqorka ahaana ninkii waraaqda siday waa soo dhaweeyey wuxuu siiyey xoolo iyo dhar dabeetana saas buu safar kusoo diray waxba kale oo intaa dhaafsiisan iyo islaamnimo iyo si ay isugu buuqeen wax damboo ka warramo maynan arag oo kutaal dariiqabaa doortayba waxoogaagii lasoo siiyey bixiye ee uu kasoo noqdayna qoladaasaa dhexda ku doortay waxbana kagamay tegin nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu markaasi kusoo noqday warkii oo dhanna wuu sheegay qabiil dhexeenu halkan ku boobayna waa loo sheegay culamai taarikh iyaga waxay tilmaamaan marka intan dambe maaha xadiiskii bukhaari culamai taarikh marka waxay tilmaamaan in uu nabigu zayd ibnu xarisa uu u diray meeshaasi xismaa la yidhaahdo oo waxoogaa ciidana shan boqol oo ninna lagu daray dabeetana in qabiilka juzam la yidhahdo in la weeraray wax inu ka laayay xoolo badanna inu kasoo qabsaday ilaa kun neef oo geela iyo shan kun oo neef oo adiya iyo xoolo badan oo caynkaasi inuu kasoo qabto uu kala yimi laakiin qabiilkan juzam la yidhahda iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa ay ka mid ahaayeen qabailkii nabiga heshiiska la galay muwadacad ah zayd ibnu rifaaca nin la yidhaahdo qabiilkan odayadoodii kamid ah baa soo caro nabiga u yimi alayh salaatu wasalaam isagoo ka ashtakoonaya heshiis baynu ahayna waa maxay waa galitaanka waanu ninkan hore u islaamay baa la yidhahdaa isaga iyo rag tolkiiba ka tirsani horena way ugu gargaareen ba la yidhaha dixya alkalb iyo kooxda tan cala kulli xaal qoladaa taarikhda waxay qoraan inuu u celiyey xoolihii iyo wixii oo dhan nabigu calayhi salaatu wasalaam markaan warka soo koobo waxaa muuqata waraaqda tani waa waraaqda keliya ee waraaqii nebigu uu qoray iyadoo mufasala warkeeda la helay laba shayba waa loo helay waraaqda wixii ku qoraa iyo mar labaad raadkay samaysay in raadkay samaysay dib loo soo wariyana waxa fudaydiyey waxaa joogay meesha abu sufyaan ibnu xarbi oo markan gaalo dee kooxda gaalada ka tirsan oo xadiidkani de xadiidkay u daliishadaan ba culamada ahlulxadiidku adaaga ayaana xadiidka loogolan qofka soo gaala inuu sheege laakiin qaadashada inuu qaadan karo isagoo mushrika wixii waktigu mushrika uu soo wariyey hadduu waktigu warinayay uu islaam aha in la aqbali karayo cala kulli xaal risaaladani ama warqadani waa warqada ugu caansan waraaqidii uu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam waxaanay u tagtay boqortooyadaasi waraaqo kale ayaa la tilmaamay inuu nabigu diray calayhi salaatu wasalaam waraaqaha kale masalan kisra inuu waraaq u diray iyaduna way cadday axaadiis saxiixa sheegtay cabdillahi bnu xudaafa sahmi ninka la yidhahda in loogu dhiibay waxaa la yidhahdaa ninkaasi waraaqda wuxuu ugeeyey baxrayn ninkii haystay almundar ibnu sawi alcabdiyi ninkii la odhan jiray mundarkaasina wuu qaaday waraaqdiiyo wuxuu u diray kisra boqortooyadii kale madaayinka talinaysay ee bershiyaku ay lahaayeen waraaqdaa wixii ku qoraa naskeedii sanad saxiixa kuma soo aruurin laakiin waxaa la ogyahay waraaqda iyadana markii uu u tagtay kaasi sida ninkan hiraqal nin caqli badan buu ahaa muu yeelin ee isagu markii waraaqda loo keenay waabu cadhoodayba dabeetana waxaa la yidhahda wuxuu yihi ma adoon yar oo addoomahan maamuli jiray kamid ah ayaa aniga maanta magacayga magaciisii ka horraysiiyey bay sheegaan qolada taarikhda qorta maadaama ay waraaqda ku qorayd bay yidhahdaan min maxamedin rasuulilah ilaa kisra cadimi faris intaa markii la akriyay baabu cadhooday ba la yidhi yani see magaciisa uga horumari karaa aniga magacayga markaa waxaa la idhahdaa waraaqda wuu jarjarayba wuu jeexjeexay waxay qolada taarikhda warisa soo sheegaan markii waraaqda uu jeexjeexay ee nabiga alayhi salaatu wasalaam loo soo sheegay ayuu nabiguna habaaro wuxuu yihi mazaqa allahu mulka ilaahay kaa boqortooyadiisa isna ha googooye ninka kani waxay sheegaan culamai taariikh waa boqortooyadan haystay markii waa waraaq buu soo diray wuxuu soo diray markaa yeman waxa ka telin jiray oo markii xabashada laga saaray yeman waxa xukumi jiray bersia markaa bazan nin la yidhahda uga wakiil ahaa oo yeman u xukuma ninka yeman uga telinaya buu waraaqu soo qoray ba la yidhi dabeetana wuxuu yihi laba nin oo xoogan dir ninka xijaaj jooga warqad baan soo qoray iyadoo lawada hadlay keeno bazan baa warkii u yimi bazanna waxa la yidhi laba nin buu diray culamada taarikhda qoraa waxay sheegaan laba shaaruba dhaadheer oo sabab kuwa shaaruba fiiqda oo gadmaletayaala buu diray labadaasaa qabtay markaasi makad iyo madiina iyo xaggaa qabtay labadani markii ay tageen bay sheegaan nimanka taariikhda qoraa nebiga calayhi salaatu wasalaam markay u tageen warkii bay u sheegeen waxay yidhahdeen shahanshah iyagii shahanshah waa melikulmuluk boqorka boqorada kisra ayaa waraaqda kuu soo qoray waxaanu usoo qoray bazan waxaanana la soo qoray inaanu kusoo kaxayno oo aynu meeshii ku qabansiino wuxuu ku yidhi waraaqda warkii soo gaadhsiisee bal iska jooga caawa habeenkii bay joogeen aroortii bay u yimaadeen saa culamada taariikh sheegayaan wuxuu ku yidhi markaasi rabbigay baa rabbigiin xalay dilay boqorkiini xal u dhintay boqorkii meeshan xukumi jiray inankiisiyo shirawey ibnu kisra la odhan jiray ayuunbaa ku kacay oo inqilaabay odayinka madaxa ka gooyey ayuu boqortooyadiisa ku fadhiistay dabeetana wuu systemkii iyo wixii oo dhan buu bedelay wadankii markaa wuu isku kacay dad kalaa kusii kacay boqortooyadii way googooday boqorkii ugu dambeeyey ee rasmi ee kisra ka taliya buu noqday ninka kane ki uu nabigu ku habaare mazaq allahu mulka uu yihi markii waraaqdiisii la googooyay adna boqortooyadaada alla googo googoyntii baa ku dhacday labadii nin markaa dib bay unoqdeen oo waxay ciddii idin soo dirtay utago waxaad ku tidhaahdaa rabbigiin iba dhimay de caynkaa warkaa gaadhsiiya way soo noqdeen markaa waxay yimaadeen baadankii bay u yimaadeen waxay yidhahdeen farrintaas lama soo faro caynkaa caynkaasoo ninkii saasuu sheegay waktigii baa leegay akhbaartii baa kisre iyo xaggay ka timi habeenkii bay noqotay in uu dhintay nimankaasi boqorkoodii waxay noqotay markaa boqortooyadaasi askari ahaana inay roman isku soo jebiyeen iyaga dhexdoodiina inay burbureen waxay culamau taarikh xataa sii sheegaan inay sababtay taasi inuu islaamaba baadaan ninkii la odhan jiray labada nin soo diray yamankii haystee labada nin soo diray iyo reer yamaneed qaybo ka midi inay islaameen waraaq kale saxiixu muslim waxaa kaloo kusugan nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu waraaqa najaashi usoo diray imaamu muslim waxaanu leeyahy warqada najaashiga loo soo qoray kii muslimka ah